بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan soo wadnay siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa aynu ku jirnay macrakadii weyneyd ee uu eebba ku tilmaamay subxaanahu watacaala alfurqaan yowma altaqa aljamcaan maalintii ay labada kooxood ay kulmeen koox u dagaalamaysay jidka eebbe subxaanahu watacaala iyo koox u dagaalamaysay jidkii daaquudka iyo shayaadiinta oo ahaa kufaartii qureysheed iyo gaaladii sababtuna waxay ahayd nimankii qureysheed oo la dareensiiyey in safarkoodii ka imanaya dhulka sham ee kusoo socday magaalada maka uu halis galay abasufyaan intii uu soo socday wadada wadadii weyneed ee geenaysay magaalada maka ayuu hayay nin digtoon oo xadiran ayuu ahaa oo feejigan kadibna uu sii labalaabay dhaqdhaqaaqiisii uu ku baadhayay wax sirdoonadiisii uu dirsanaya isaga laftigiisu si uu u badbaadiyo safarka kan qureysheed markii uu usoo dhawaaday meesha beder oo ah meesha ay ka dhici doonto dagaalka beder halkaas ayuu wuxuu kula kulmay nin la dhaho majdiy ibnu camro ninkiibuu weydiiyay ciidamadii magaalada madiina maxaad wax wara ka haysaa sirdoonkoodii iyo wuu wareystay deetana wuxuu yihi nimankaa wax wara oo aan ka hayaa ma jirto aan ahayn laba awr ayaa halkan fadhiistay ayuu yidhi buuryar dusheed halkaas ayaa labadaa nina fadhiisteen oo labadaa nina war uma haya buu yidhi aba sufyaan waa tegay markaa meeshii aba meeshii ay awrtii fadhiisatay buu yimi wuxuu arkay saalo ay leedahay awrtaasi deetana wuu qabtay saaladii markii uu saaladii qabtay ayuu wuxuu ku dhex arkay laf timireed ku dhex jirta markaasuu fahmay in laftaas timireedka ay tahay laf timirtii magaalada madiina markaasuu dhawo allan ku dhaartee waxa weeye awrtani waxay ka yimaadeen magaalada yathrib madiina ayay ka yimaadeen marka wuu fahma markiiba in kamiin loo dhigay ama ay cid sugayso oo sirdoonkii muslimiinta ay yihiin kuwa kani marka markiiba waa orday waa fahmay markaa wuxuu qabtay dhanka galbeed buu u kacay isagoo ka tegaya waddadii weyneyd ee geenaysay magaalada maka beder buu dhanka bidix ka maray kadibna qaafiladii iyo safarkii uu waday saasuu ku badbaadiyey oo uu ku baxsaday markaa oo ciidamadii muslimiinta qabashadoodii uu kaga baxsad kadibna war buu soo diray uu ogeysiinayo nimankii kufaartii qureysheed oo uu leeyahay awrtiinii iyo safarkiinii waa badbaadeyna ee iska noqda warkii markuu u yimi markaa magaaladii maka markuu yimi ciidamadii magaalada maka ka yimi ayaa waxa istaagay ninkii daaqiga ahaa gaalkii qureysheed dhigii qabkii abujahal odaygaas ayaa istaagay isagoo kibir uu ku jiro markaasu waxau yidhi wallahi laa narjac allan ku dhaartay ma noqonayo buu yidhi ilaa aan tagno meesha beder la dhaho oo aan kuwa halkaas aanu ku aroorno ma noqonina buu yidhi oo dabadeedna aanu halkaas saddex casho joogno oo aanu xoola ku qalanno awr ku qalanno oo cunto ku cunno oo khamri ku cabno oo heese iyo halkaana looga garaaco teg bixi mayna buu yidhi oo ay carabi maqasho buu yidhi socodkayaga iyo kulankayagan aanu isu soo uruursanay iyo awoodda aan leenahay quraysh oo ay naga haybadaystaan abidkood noqon mayno ninka la dhaho akhnas ibnu shariiq ayaa u tilmaamay abujahal inay dib u noqdaan mar haddii safarkoodii iyo sababtii ay usoo baxeen in safarkoodii uu badbaaday waxau ku yidhi dib iskaga noqda waa diiday abajahal laakiin akhnas ibnu shariiq dib ayuu iskaga noqday sababta wuxuuna hogaaminayay sayid uu ahaa reer bani zuhra reer bani zuhrana dib ayay usoo noqdeen oo dagaalka ciidina kama qaybgelin marka waxaa lagu qiyaasaa kun iyo saddex boqol ayaynu hore usoo sheegnay inay ahaayeen markan kan odaygaas la dhahdo akhnas wuxuu dib ula noqday saddex boqol oo nin oo ka mid ahaa qabaa'ilkii reer banu zahra kamana aysan qaybgelin dagaalka kaas waana sharaf weyn ayuu ku qaatay odayga kani oo kamaysan suulin ilaa inay adeecaan oo ay weyneeyaan ninka kan dagaalkii beder ka badbaadiyay sidoo kale waxaa doonay inay dib u noqdaan markii la sheegay in ben- safarkii badbaaday reer banu hashim waa qoyskii uu nebigu kasoo jeeday ee qureysheed reer banu hashim ayaa damca iyaguna inay doonaan laakiin abujahl ayaa ku adkeeyey oo yidhi ma noqonaysaan cusaabadiinaasi iyo kooxdiinaasi ma tegaysaan eh, qasab meeshaan qabano ayna la dagaalamaysaan ciidamadii maka ka kasoo socday een, oo kun nin ah markii ay noqdeen saddexdii boqol ee reer banu zahra way soo dhaqaaqeen ayagoo qasdinaya oo kusoo wajahan meesha beder waa meesha uu dagaalku ka dhici doono waxayna degeen meel u dhow beder oo meesha bacaadka bacaad baa jirtay meeshaas intaan waadiga la istaagin meesha bacaadka ah oo cudwatil quswa meesha shisho ah ayay ka istaageen waadigii beder Een, xag dhanka kale istikbaaraadkii iyo wardoonkii iyo sirdoonkii ciidamada muslimiinta waxaa loo waxay soo gudbiyeen oo usoo gudbiyeen musli- eh, rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam isaga oo ku sugan een, dariiqii waadi dafraan halkaa markuu jooga ayaa loo soo sheegay warkii oo warkan een, s- nin safarkii ay baxsadeen ciidamadii mushrikiinta kufaari quraysh inay soo baxaan kadibna nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu ogaaday inay nimankani aanay ciyaaraha ku noqonaynin oo nimankan ilaa dagaal lagala hortago oo aanay ci- een, sida ku joogaynin oo haddii aan la hor istaagin ay magaalada madiine soo gelayaan ayuu ogaa rasuulku sala allahu alayh wasalam loo- wuuna ogaa in loo baahan yahay in een, geesinimo la muujiyo ee, ku dhacid la muujiyo oo layska dhiciyo ciddii ee, markaas haddii ay ciidamadaasi ay doonaan dagaal marka wuxuu arkay inay ee, aan laga furanaynin oo aan laga maarmaynin in dagaal u dhaco Ee, sababtuna waxay ahayd nimankan quraysheed ee, markiiba ee, marka ay halkaa yimaadaan waxa ay sameynayaan in ay dhulballaadhsi ay samaystaan oo siyaasadoodu ay weynaato Ee, sidoo kale waxa ay markiiba tibaxaysa arrintaasi haddii aanay muslimiintu dagaalka kan aanay ka qayb gelinin inay muslimiintu da- kelmadoodu iyo jamcigooda uu noqdo mid daciif ah oo tamar aada u daran leh waxaaba iska dhaafay xataa islaamku wuxuu noqon lahaa jasad bilaa ruux yacni ru- qof jasad jidh bilaa ruuxa oo ruuxdii ay ka maqantay maadaama een, magaaladii ay deganaayeen hadidaadii ay soo gaadhay oo cuqra daarihii meeshii ay deganaayeen lagu soo duulayo waxa waajib noqotay marka kan inay muslimiintu ay iska dhiciyaan nimanka kan kan reer maka ee doonayay inay kusoo duulaan magaalada madiina kadibna rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ogaaday inuu u baahan yahay majlis ama gole istishaari ah oo uu la tashanayo saxaabadiisii Een, majliskan ayuu qabtay golahan een, caskariga militariga ah isagoo la tashanaya saxaabadiisii Ee, wuxuu tilmaamay markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam ee, xaaladda tan iminka taagan ra'yiyadana way la isdhaafsaday Een, ee, ra'yiyadaas ee, waxaa inta badan ee, soo jeedinaya aragtiyada saxaabadiisii waaweynaa Een, waana sida uu eebbe subxaanahu watacaala uu kaga warramaya qur-aankiisa waayo koox ka mida mu'miniinta oo ka mid aha dadkii nebiga la socday sala allahu alayh wasalam een, may kumay soo talagelin in dagaal la galo arrinku uu ka duwanaa arrinka lagaga soo baxay magaalada madiine waxay ahayd in safarkaas la qabto safarkaasina een, haddii uu badbaado in dib loo noqdo laakiin cidina kumaysan talagelin oo een, diyaargarow looma sii samaynin hub badan lama soo qaadanin een, saanad badan maysan wadanin fardamay wadan waxa aad yacni xa- een, cid kusoo talagashay mabaysan jirin marka e, mu'miniinta qaar ka mid ah ayaa waxa ay moodayeen oo ay jeclaayeen in gacanta lagu dhigo safarkaas oo aan dagaal umaysan diyaar ahayn walidaalika uu eebbe subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu kaga warramaya isagoo mu'miniinta een, ka warramaya sidii ay quluubtooda u kala ahaayeen iyo sidii ay u karhayeen inuu dagaal u dhaco qayb ka mid ah mu'miniinta allahna wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق سيدو kaaga soo bixiyay eebbaha subxaanahu watacaala gurigaaga si xaq ah ayuu eebba kaaga soo bixiyay yani jihaadka ayuu eebba subxaana watacaala u tilmaamaya waina fariiqa min almuuminiina lakaarihuun koox mu'miniinta ka mid ahina way nacsanaayeen oo way karaahiyeysanayeen dagaalku inuu dhaco oo waxay u hanqaltaagayeen intii hore ee ahayd safarkii inay ku guulaystaan allah subxaana watacaala wuxuu le yujaadiluunaka fi lxaq waxay kugula murmayeen xaqa markii uu caddaaday xaqii oo ahaa inuu dagaal uu dhacayo jihaad inuu dhacayo ayay kugula murmayeen iyadoo la moodo sidii ruux loo wado geeri ayagoo eegaya ayaad moodaa subxaan allah marka allah subxaana wa tacaala halkan wuxuu inaga tusiyaa koox mu'miniinta ka mid ahi in ay doonayeen in safarka ay ku guulaystaan waayo jihaadku may soo talagelin hub iyo saanad maysan sidan tiradooda aada bay u yarayd markaas waxyaalaha qulubtii bani aadamka sidii u fakaraysay ayuu allah subxaana wa tacala inoo tilmaamaya arrintaasina waa wax iska caadiya natural ah qofku wax aanu kusoo talagelin marka la ydhaahdo dagaal ba gelaysaan runtii markiiba wax laga yaaba inuu qofka bini aadamka wadnihiisu iyo qalbigiisu uu ka dareemo wax waxaan kumaa soo talagelin laakiin guushu waxay raacday muuminiintii wax aanay kusoo talagelin markii la hor keenay ee allah iyo rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam ay go-aamiyeen iminka ayaa jihaadka la gelayaa way wada yeeleen dhammaantood way wada adeeceen allah iyo rasuulkiisii calayhi asalaatu wassalaam walidalik waxay ka badbaadeen sifooyinkii reer bani israa'iil ee markuu ilaahay iyo rasuulkiisu uu ku lahaa gala jihaadka ay lahaayeen ay caasinayeen idhab anta warabuka faqaatilayna haahuna qaaciduun markay leeyihiin nimankii gaaleed ee reer bani israa'iil uu nebi muuse ku leeyahay war jihaada oo jihaadka ka qayb gala ay iyaguna lahaayeen adiga iyo rabbiga muuse oo adiga iyo rabbiga taga oo soo dagaalama anagu halkan aan fadhiyanay arrintaas sifooyinka noocaas ah alxamdulilah ummaddii nebi maxamed way ka badbaaday lakin markiiba markii allah iyo rasuulkiisu ay go-aamiyeen jihaadka la galo way wada yeeleen marka qaadadii iyo nimankii hogaaminayay ciidamada muslimiinta ayaa kacay oo ka mid yahay abubakar asidiiq hadal fiican ayuu yidhi khudbad fiicanna wuu soo jeediyey nebiguna waa ku farxay sidoo kale cumar baa kacay cumar ibn khadaab hadal fiican buu yidhi nebiguna waa ku farxay sidoo kale waxaa kacay miqdaad ibni camru saxaabigaasaa kacay isna wuxuuna yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow imdi lima araaka allahu fa naxnu macak wixii eebbaha kuu garto samee annagu macaaga ayaanu nahay oo waan kula jirnaa weyn wallahi laa naqulu laka kama qaalat banu israa'iila limuusa allan ku dhaarta kuma dhahayna buu leeyahay miqdaad sidii ay reer bani israa'iil ku dhaheen nebi muuse idhab anta warabuka faqaatila ina haahuna qaaciduun adigu tag nebi muuse bay ku dhaheen muusew tag adiga iyo rabbigaa oo soo dagaalama labadiinaasi annagu halkan aan sii fadhiyanaa sidaa kuma dhahayna ayuu yidhi miqdaad ibni camru laakiin waxaan ku leenahay idhab anta warabuka faqaatila inaa macakuma muqaatiluun tag adiga iyo rabbigaa oo dagaalama annaguna maciina iyo la jirkiina ayaan dagaalamaynaa yaa allah markaasu wuxuu leeyahay miqdaad ibni camru kii kugu soo saaray xaqa ayaan ku dhaartee haddii aadna geysid meesha la dhado barki laqamaad waa meel ka shishaysa dhulka yaman haddaad meeshaa tidhaahdid meeshaasaa la tegayaa la jaaladnaa macaka min duunihi xataa tabluqa allan ku dhaartee buu leeyahay waan macaaga ayaan la dagaalamaynaa oo waan kula jirnaa meel allaale iyo meeshii aada noo dirtid oo aad tidhaahdid nala dagaalama rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ku farxay hadalkii miqdaad deetna khayr ayuu ugu duceeyey waana waana ammaanay weeye rasuulku sala allahu calayhi wasalam saddexdaa markaa kala dambeeyay abubakar iyo cumar iyo miqdaad ibnu camru saddexdan waxay ahaayeen saxaabadii muhaajiriinta saddexduba muhaajiriin ayay ahaayeen muhaajiriintuna ciidanka muslimiinta waxay ka ahaayeen aqaliyad yacni koox yar ayay ahaayeen marka rasuulku wuxuu doonay oo u jeclaystay inuu aragtida qaadada ansaarta u dhegeysto hogaamiyayaasha reer ansaareed aragtidooda inuu dhegeysto kadibna rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayh wasalam isagoo hadlayay hadalkiisii wata ayuu leeyahy ashiiruu calaya yaa ayuha annaas ashiiruu calaya wardadow bal ila taliya ayuu leeyahy rasuulku sala allahu calayh wasalam markaas waxaa fahmay hadalkaas waxaa fahmay qaa-id ka mid ah qaadadii ugu waaweyneed reer ansaareed waa sacad ibnu mucaad radia allahu canhu waana kii calanka u hayay reer ansaareed oo dhan markaasu wuxuu leeyahay yaa rasuul allah annaga ayaad nna doonaysaa baan u malaynayaa ana laka anaka turiiduna yaa rasuul allah aragtidayada iyo fikirkayga ayaad doonaysaa ayaan filayaa buu leeyahay rasuulka ilaahayo rasuulka ilaahayna wuxuu yihi nacam haa idinka ayaan idin jeeda marka wuxuu yihi sacad ibnu mucaad hadal aada iyo aada loogu farxo qalbigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam farxad badan keliya wuxuu leeyahay faqad aamanaa bik fasadaqnaak waan ku aaminay oo waan ku rumaynay oo markhaati baan ka noqonay wixii aada la timi ee xaqa ahaa oo waxaadna si waxaan ku siinay cuhuud iyo mawaahiiq ballan baan kula galnayay cahdi inaan ku dhagaysano oo aan ku adeecno ee rasuulka ilaahayow soco oo waxaad doontid samee allihii xaqa kugu soo saara baan ku dhaartee haddaad tidhaahdid badda qabta badda ayaynu ku dagaalamaynaa waan kula dagaalamaynaa macaga yeela jirkaaga mid naga mid ahina dib u hari maayo hane wax allaaliya wax kaa farxiyana beritoole waad naga arki doontaa annaguna waxaan nahay rag samir badan oo dagaalka ku samira oo marka ay kulanku u dhacana rug ka sheega waxaan rajaynaya inuu ilaahay naga kaa tuso wax indhahaaga ama ishaadu ay ku doogsato annaga naga kaa tusa ee soco rasuulka ilaahayow oo barakada eebana ku soco annaguna macaaga ayan hadalkaa aadka u fiican ayuu sacad ibnu mucaad radia allahu canhu uu akhriyay oo una ku dhahay rasuulka ilahi sala alla alay slm isagoo markaa matalaya saxaabadii ansaar markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waa farxay hadalkii uu yidhi waana firfircoonina waa dareemay markaasuu yihi siiruu wa abshiruu socda oo bushaaraysta fa ina allaha tacaala qad wacadanii ixda daa'ifatayn allah baa subxaanahu watacaala ii ballan qaaday labada daa'ifadood mid un inaan ku guulaysanayo labada daa'ifadood waa maxay waa safarkii inaan qabanayo oo aan ku guulaysanayo nimankaas quraysheed aan dhabar jebin doono oo dhirbaaxo kulul oo ay kasoo kaban waayeen aan ku dhufanayo iyo in aan ku guulaysto nimankaas dagaalka lala galayo inaan dagaalka kaga guulaysano labadaa mid buu ilaahay ii ballan qaaday ee socda oo bushaaraysta ayuu yihi markaasu wuxuu leeyahay wallahi lakaanii alana anduru ilaa masaarici alqowm allan ku dhaartay waxaad moodaa anoo eegaya iminka meeshii meydadkoodu ay yaaleen ayaabaad moodaa nimankii gaaleed inan inaan eegayo ayuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kadibna ciidamadii muslimiintu way sii socdeen oo meeshii dhafraani ee ay joogeen way kasii socdeen ilaa ay gaadheen meel u dhow beder waa meesha waaqacada beder ay ka dhici doonto kadibna nebiga rasuulku sala allahu alayh wasalam ayaa isaga laftigiisa isaga shakhsiyan ayaa wuxuu ku kacay inuu sameeya camaliya listigshaafiyya yacni camaliyad wardoon iyo sirdoon ahaan inuu saxaabadiisa ayuu ku kacay arrintaa bal u fiirsada markaa rasuulka geesinimadiisa markii isaga iyo abubakar ayaa kacay waxay baxeen waxay tageen mucaskarkii meeshii ay fadhiyeen nimankii gaaladae maka agagaarkii ka dhadhowaa ayuu tegay kadibna wuxuu la kulmay oday shiikho reer carbeed ah ayuu la kulmay rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu weydiiyey ka waran quraysh iyo moxamed iyo saxaabadiisii bal ka warrama ma uusan odhanin quraysh ka waran keligeed manuusan odhanin maxamed keligeed ka waran waayo wuxuu iska dhigayaa ruux dhexdhexaada hadii aad hadduu odhan lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam quraysh ka waran wuxuu fahmi lahaa in labada nin oo maxamed iyo nebi maxamed iyo saaxiibkiisii abubakar inay ka socdaan quraysh inay ka socdaan muslimiinta haddii uu odhan lahaa moxamed iyo saxaabadiisa ka warna wuxuu moodi lahaa odaygu inay quraysh ka socdaan marka qaab farsamaysan ayuu u weydiiyey maadaama aanu garanaynin isagu wadaadkani ama odaygaasi aanu garanaynin marka wuxuu ku yidhi iga waran quraysh iyo moxamed iyo saxaabadiisii labadaba iga waran markaasu wuxuu yihi odayga shiikh ahaa kaaga warrami maayo ilaa aad adigu ii sheegtid iyo cidda aad tihdin idinku markaasuu rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam markaad noo warantid ayaanu ku warramaynaa markaasuu yihi ma ballan baa markaas sidaas iyo sidaas ma isku waafaqnaa haa buu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam kadibna odaygiibaa hadla wuxuu yihi waxaa aniga isoo gaadhay in moxamed iyo saxaabadiisii ay soo baxeen maalintii caynkaas iyo caynka ahayd haddii markaa run uu ii sheegay kii warka ii sheegay maanta waxay ku sugan yihiin halkaa iyo halkaa wuxuuna uga jeedaa ciidamadii muslimiinta ee ka yimi magaalada madiina sidoo kalena wuxuu yidhi qurayshna waxay soo baxday maalintii caynkaas iyo cayn ka ahayd warku kii runta kii warka ii sheegana hadduu run ii sheegay waxay joogaan maanta caynkaas meesha halkaa iyo halkaa ah ayuu ayay joogaan waa markaa waa kufaar u quraysh buu ka sheekaynaya markaa rasuulku wuu og yahay dee saxaabadiisii meeshay joogaan laakiin wuxuu doonayay sirtii uu doonayay waxay ahayd inuu ogaado meesha ay ku sugan yihiin ciidamadii reer maka ee maka ka yimi kufaartii quraysheed markii uu hadalkii dhammaysteen odaygii warkii u dhameeyey ayuu wuxuu weydiiyey idinkuna xaggaa ka timaadeen rasuulku wuxuu yihi naxnu min maa annagu waxaan ka nimi oo waxaan kana laga abuuray biyo naxnu min maa biyo ayaan ka nimi annagu marka hadal laba macno yeelan karaya ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku tuuray waayo hadduu odhan lahaa moxamed iyo saxaabadiisii baan ka nimi marka way isfashilinaya marka arrinta noocan oo kale xeelad buu geliyey marka rasuulku sala allahu alay wasalam hadal been muusan sheegin waayo wuxuu laga abuuray biyo wuxuu leey naxnu min maa annaga waxaan ka nimi biyo biyo ayaana laga abuuray ayuu uga jeedaa rasuulku sala allahu calayh wasalam odaygiina wuxuu u qaatay in ay ka yimaadeen meel biyo laga soo dhaaminayo oo dhulka ciraaq iyo dhulka ku taalla ayuu ku qaatay deetna nebigu waa iska baxay sala allahu calayhi wasalam gelinkii dambe maalintaas ayuu nebigu wuxuu diray haddana istikbaaraad buu diray dad kaloo wardoon ah sirdoon cusub ayuu diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam si ay usoo ogaadaan warkii cadowgiisa oo cadowgii muslimiinta ahaa si ay warkooda loo soo ogaado saddex nin ayaa kacay markaa arrintan soo fulinayay waa caliy bn abi taalib zubayr bn cawaam iyo sacd ibn abi waqaas saddexdaas saxaabi ayaa loo xil saaray inay warka keenaan oo ay sirdoonka u qaabilsanaadaan way baxeen waxayna tageen saddexdii saxaabi biyihii beder halkay bay tageen waxay ka heleen laba dhalinyaro laba wiil bay ka heleen oo biyo u waraabinaya ciidamadii reer maka biyo u dhaaminaya kadibna biyaha u qaadaya buu geynaya meeshii ay ciidamada maka fadhiyaan labadii nin bay qabteen rasuulka ilaahay bay u keeneen isagoo salaad ku jira laakiin intii uu salaada ku jiray ayay waraysteen labadii dhalinyaro markaase waxay ku dhaheen xaggaa ka timaadeen markaase waxay dhaheen annagu waxaanu ka nimi quraysh quraysh baan ka nimi biyahana waanu dhaaminayna runtay sheegeen bal u fiirsada marka xilligaa dadku runta aada bay way ku faani jireen inay runta sheegaan oo beenta wax laga yaqyaqsooda ayay u yaqaaniin inay been sheegaan oo waa la isku ceebayn jiray marka markiiba markii la qabtay labadii dhalinyaro waxay dhaheen annagu waxaan ka nimi quraysh biyahana waanu dhaaminaynay deetana ciidamadii muslimiintu waxay necbaysteen maadaama ay dhaheen qoomkii reer maka ayaan ka nimi waxay iyagu doonayeen inay dhahaan waxaan ka nimi inuu dhaho labadan wiil inay dhahaan abu sufyaan baan ka nimi waayo waxay danaynayeen in aanay dagaal gelin ay galaan ay qabtaan nimankii abu sufyaan safarkiisii ay xoolaha qabtaan ayay aada u danaynayeen markaase waxay ku dhaheen kamaad imanin ciidamo reer maka ah ee waxaad ka timi abu sufyaan markaasay dhehmee reer nimankaasaan biyo u dhaaminayna reer maka kadibna way garaaceen labadii dhalinyaro ilaa markay aada u garaaceen oo labadii dhalinyaro ay dhaheen haayo abu sufyaan baan ka nimi markaasay ka tageen yacni waxay ku tusinaysaa dadku si saxaabadaasi sida ay aanay diyaarka ugu ahayn in ay dagaalamaan ee u damacsanaayeen in qaybta kale ay ku guuleystaan yacni safarkii inay ku guuleystaan ay u damacsanaayeen ayayna tusinaysaa arrintaasina marka rasuulku sala alla alay slam markuu salaadii dhammaystay ayuu wuxuu canaantay saxaabadiisii markaasuu ku yidhi ma markay runta idiin sheegeen ayaad garaacdeen markay been idiin sheegeenna waad ka tagteen allan ku dhaartay labada dhalinyaro been bay idiin sheegeen oo quraysh bay ka yimaadeen subxaan allah marka allah subxaana watacaala baa dee nebigiisii waxyooday oo in ay labada dhalinyaro run sheegayaan wuu ogaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam kadibna labadii dhalinyaro ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam u khudbadeey markaasu wuxuu ku yihi iga warrama nimankan quraysh nimankii dhalinyaraaba wareysanaya marka kan markaasu waxay dhahdeen waxay iyagu joogaan bacaadka halkaas ee meesha cudwatul quswa meesha shishe magaala meesha beder meesha ka shishaysa uu allah ku tilmaamayo cudwatul quswa halkaasay joogaan bacaadka kasii shishaysa markaasu wuxuu yihi qoom wuxuu ku yihi nebigu sala allahu alay slam kamil qowmu qoomku waa imisa intee in leeg weeye markaase waxay dhaheen aada bay u tiro badan yihiin waayo iyagu ma garanayaan tiradooda sababtoo ah laba nin oo dhalinyaro ah oo ciidamadaas kusoo dhex raacay waxaa dee tirada guud wuxunbaa garan karaya qof qaa-id ah ama hogaamiyeyaasha ka mid a marka waxay dhaheen anagu ma garanaya tiradooda nebigu wuxuu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam bal u fiirsada xikmadii rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu ku yihi imise cashay maalintii qashaan imise xoolaabay qalaan markaase waxay dhaheen labadii dhalinyaro sagaal maalin waxay qalaan sagaal maalinna waxay gowracaan toban marka waxay udhexaysaa sagaal iyo toban sagaal ama toban labadaa midun bay gowracaan markaasuu rasuulku fahmay sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi qoomku waxay u dhexaysaa sagaal boqol ilaa kun nin weeye ama sagaal boqol ilaa kun nin weeye ayuu rasuulku yidhi sala allahu alay slam waayo wuxuu ka gartay saanada iyo cuntada ay cunayaan markiiba wuxuu gartay in neefkiiba ay boqol qofi ay cunayso marka toban neef markay qashaan kun nin ayay noqonayaan wuxuu yidhi markaa rasuulku wuxuu weydiiyey labadii dhalinyaro yaa la socda ashraaftii reer quraysheed nimankii madaxdii quraysheed yaa la socda markaasi waxay dhaheen cud baa la socda shayba ayaa lala socda abulbukhtari xakiim ibnu xusaam nowfal ibnu khuwaylid xaarith ibnu caamir طعيمة بن عدي نضر بن حارثة زعم بن الأسود أبو جهل أمية بن خلف رجي مدحدي قالت إيواوينا أورتن أيو مقعاب أو تري مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم wardadow isagoo la hadlaya saxaabadiisii ayuu wuxuu ku leeyahay waxaa idin yimi aflaadi aflaadi kabadi quraysh waxaa idin yimi beerkii oo googo-an beerkii qaybo ka mida beerkii googo-na ee reer quraysheed isagoo uga jeeda madaxdii quraysheed oo kadabkoodu ku go-i doono ayaa idin yimi oo dagaalkan waa ku guuleysanaysaan isagoo bushaaradaa wada ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uga waramay qoomkiisii sidoo kale eebba subxaanahu wa tacaala habeenkaas wuxuu ugu gargaaray muslimiinta in uu roob soo da-o roobkaasi markuu soo da-ay labadii labadii dhan ee ay kala joogeen markii iyagu ay joogeen cudwat alquswa kuwana cudwat ay joogeen qeybta hoose kuwa kalena xagga shishe ay joogeen labadii meelood ay kala joogeen ayaa roob baa ku da-ay marka subxaan allah roobkaasi markii uu da-ay dadkii muslimiinta ahaa qalbigoodii ayuu dejiyey meeshii uu roobku ku da-ayna waxay ka dhigtay meel ay lugtuna mari karayso boordhkiina uu ka yaraaday siigadiina ay ka yaraatay naxariisna way dareemeen laakiin dhankii kale ee gaaladu ay joogtay roobku markuu ku da-ay deedhi bay ka dhigtay oo lugahoodu meel ay xayawaankii iyo xoolihii ay wateen aanay mari karayn oo iyagu aanay socon karan ayay ka dhigtay marka subxaan allah xataa allahba subxaana wa tacaala oo u diyaarinaya in ay muslimiintu ay subxaan allah ay guusha intaa leeg ay dareemaan oo raaxadaas ay dareemaan rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam waa soo dhaqaaqay marka kan isaga oo doonaya inuu mushrikiintii gaaleed uga hormaro biyihii beder beder ceelashii ku yaalay isagoo doonaya rasuulku sala allahu alay wasalam uga hormaro deetana wuxuu ku da- ku degay xilligii cishaha ah xilli habeen ah ayuu wuxuu ku da-ay ceelashii biyaha kii ugu soo sokeeyey ayuu nebigu ku degay subxaayuu ku degay rasuulku sala allahu calayh wasalam deetana saxaabiga la xabaab ibn lmundir oo ahaa nin khabiir ah yacni khabiir caskari ah waa militariga aada u yaqaana ayaa rasuulka wuxuu kuhi yaa rasuul allah ara-ayta hada almanzil mase meeshan aada degtay ma waxa weeye meel uu ilaahay ku dejiyey oo waxyi ka yimi xagga eebba ah ahba mise waxa weeye aragti ama sida dagaalka loo galo iyo xeelo dagaal ayaad u degtay markaasu wuxu uhi maya rasuulku sala allahu alay slam maya waxii xagga eebe ka yimi maaha ee waa aragti iyo dagaal iyo xeelad ayaan u degay halka kan markaasuu kuuhi yaa rasuul allah haddii ay arrinku sidaa tahay waanay waxyi ahayn oo aada halkan u degtay ceelka ugu soo sokeeya aada u degtay oo ay kaa tahay ra'yi iyo xeelad iyo dagaal ay kaa tahay rasuulka ilaahay anigu ra'yi ka fiican baan hayaa buu yidhi maxaad haysaa buu ku yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay waxaad tagtaa rasuulka ilaahayow ceelka inoogu shisheeya ee ugu dhow gaalada quraysheed ugu dhow ceelkaad tag kadibna ceelashan kale oo dhan inaga gadaasheenna ha maraan inaga haynaga dambeeyaan aynu aasno oo aynu daboolno aan khariibno ceelasha kale oo dhan ceelka kale aan inagu doonaynana aynu la soo hadhno kadibna aynu samayno dar ay biyuhu maraan meel xawd ah oo biyaha intaan ceelka kasoo dhaamino waayo ceelka mar markuu dagaalku socdo inta inta la gelayo waqti bay qaadanaysaa dad bay u baahantay markaa subxaan allah bal u fiirsado ninkan khabiirka ah ee saxaabiga ah ee caskariga weliba ah ee militariga ah siduu u fahamsan yahay qaabka loo dagaalamay marka wuxuu yihi waxaan dhisaynaa meel xawd ah meel ay biyuhu inoo fadhiistaan oo intaan biyaha marka hore kasoo dhaamino ceelka ayna samaysanaa dar ay biyuhu inoo joogaan oo aynoo fadhiistaan deetana dagaalka marka la galo kuwaasina ha oomaan oo biyo la-aan ha ku dhacdo inagana biyaha inaga ayaga haysanayna ka ugu shisheeya ceelka ugu shisheeya ee iyaga ugu sokeeyana waynu degaynaa markaasu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi sala allahu alay slm wallahi laqad asharta bira'y ra'yi aada u fiican ayaad keentay buu yihi rasuulka ilaahi sala allahu alay slm arrintaasna waxay daliil u tahay inuu rasuulku marka aan waxyi lagu soo dejinin u qaadan jiray ra-yiga dadka kale kuwu arko markaa in uu fiican yahay ama uu arko inuu soconayo markaa rasuulka ilahi sala allah alay slam ra-yigiisii buu qaatiyay aragtidii saxaabiga xabaab ibnulmundir dabadeedna waa kacay rasuulku sala allahu alay wasalam ciidankiisina waa kaxeeyey deetana wuxuu degay ceelkii ugu shisheeyey uguna sokeeyey dhanka kufaartii quraysheed intii kale ceelashii kalena waa daboolay oo waa qaribay sidiina waa yeelay oo meeshii xawdkii ayuu nebigu sala allahu alay wasalam dartii biyaha ayuu sameeyey si ay muslimiintu ay ugu fududaato inay biyaha cabbaan nimanka gaaloodna aanay u helin meel ay biyo ka cabbaan iyaguna u oomaan markii haddaba muslimiintii ay degeen meeshii biyaha fiicnayd ay meeshii wanaagsaneyd ay degeen oo ay makaankii ay kaga roonaadeen nimankii kufaartiga quraysheed ayaa sacad ibnu mucaad saxaabigaas radia allahu canhu ayaa wuxuu usoo jeediyay rasuulka sala allahu calayhi wasalam in loo dhiso meel xarun uu nebigu ka hogaamiyo dagaalka kan sababaha loo dhisayana waxaa weeye si looga diyaar garoobo waxyaalaha xaaladaha deg dega ah oo xaalada deg dega ah waxaa noqon kartaa matalan dagaalka marka lagu jiro wax aan la filanaynin haddii ay yimaadaan matalan koox yar oo aan la filanaynin hadday dhabarjabin kusoo sameeyaan muslimiinta arrinteeda waxaa go-aaminaya nebiga iyo qaadada iyo hogaamiyayaasha dagaalka markaa rasuulka sala allahu aleyhi wasalam meel uu ka hogaamiyo oo xaaladaha deg dega ah uu ka hogaamiyo ayuu wuxuu yihi rasuulka haloo dhiso meeshaasna waxay ahayd cariish ama buul yar oo nebiga sala allahu aleyhi wasalam loo dhisaayo si uu halkaa uga hogaamiyo dagaalka sidoo kale wuxuu yihi yaa nebiy allah nebigii allow miyaanaan kuu dhisaynin buu leeyahaa cariish aad adigu halkaa joogtid kadibna aan ku diyaarino rakaabkaaga iyo safarkaaga waxaad ku baxaysid oo haddii aanu cadowga isgalno oo annaga nalaga roonaado oo nala jabiyo adigu aad ku baxdid oo aad tegtid oo aad ku noqotid magaalada madiina allaan ku dhaartay buu leeyahay magaalada madiina waxaa kaaga dambeeya rag ka mid a saxaabadii oo aan iyagu aan ogeyn inaad dagaalgelisid sababto ah markay saxaabadu ay soo baxaysay iyo nebigu ay soo baxayeen saxaabadu maysan ogeyn manaysan filin inuu dagaal dhici doono oo waxaa layslahaa sidii duulaanadii yaryaraa ee ka horreeyay dagaalka beder oo kale ayuu nebigu soo noqon doonaa laysmana lahayn marka wuxuu leeyahay sacad ibnu mucaad isagoo la hadlaya rasuulka ilahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahayow cariishkanaan ku dhisayna xagga dambe ayaa lagu dhisayaa markaana raka rakaabkan aad raacaysa haddii annagana la jabiyo u tag nimankii reer madiina allan ku dhaartay iyaguna niman fiican weeyaan oo iyaguna naftooda iyo xoolahooda iyo hantidoodaba way kuu hurayaan wayna ku difaacayaan ee sidaas samee aan ku dhisna buy nebiguna waa ka yeelay rasuulkii sala allahu alay wasalam waana ammaanay khayrna waa ugu duceeyay kadibna sacad ibnu mucaad wuxuu doortay oo kasoo dhex saaray saxaabadiisii koox dhalinyaro ah oo uu hogaaminaya sacad ibnu mucaad oo iyaguna ilaalinaya rasuulka ilahi sala allahu alayhi wasalam oo waardiyeynaya rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam sababto ah rasuulku waa la taargad garaynayaa oo dadkao dhan waxay doonayaan gaalada oo dhan haddii ay moxamed ay asiibaan dee inta kale dan iyo muraadtoonaba kama laha saxaabada inta kale inta badan waxay taargad garanayeen moxamed sala allahu calayhi wasalam markaa saasuu sacad ibnu mucaadna wuxuu sameeyey dhalinyaro ka mid a muslimiintii oo doonaya in ay u huraan nafta naftooda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kadibna rasuulku sala allahu calayhi wasalam ciidamadiisii ayuu diyaariyey oo dagaal ayuu u diyaariyey wuxuuna socday oo dhex socday meeshii macrakada iyo dagaalkuu ka dhacaayay markaasuu wuxuu ishaaray oo fartiisa ku fiiqay isagoo leh hada masracu fulana hadan insha allah wa hada masracu fulana hadan insha allah halkan ayaa meydkiisa la dhigayaa hebel iyo hebelna halkan uu yaallaa hebelna halkan uu yaallaa hebelna halkan uu yaallaa hebelna halkaasuu yaallaa walaa subxaan allah wuxuu tiriyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam ragga gaaleed kufaarta waaweyne quraysheed inberitoole halkaa la dhigi doono iyagoo meyd ah oo halka ay ku fuuri doonaan ayagoo oo gaalnimada ku dhiman doona walciyaadu billah rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam habeenkaa waa hoyday oo meel geed jirid ah hoostii ku tukanayay habeenkii oo dhan muslimiintiina habeenkaa way hoodeen iyagoo naftoodu ay khayr iyo bushaaraysanaya oo rasuulku siduu ugu bushaaraynaya in ay gaalada jabin doonaan ayay seexdeen habeenkaa walidaalika xataa rasuulku sala allahu alay wasalam iyo muslimiintaba waxaa lagu soo rogay raxmad ka timi xagga eebe subxaanahu watacaala oo waxaa lagu soo regay yacni nucaasan waa إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام waa allah ku tilmaamayo subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu leeyahy id yuqashiikum unnacaas marka waxaad xasuusataan markuu idinku daboolay eebe subxaana wa tacaala hurdo eh, taas oo en, amanatan minhu taas oo aad ku nabadgeliyeysaan oo nabad idin ah aad ku aaminaysaan darteed ayuu eebe subxaana wa tacaala nucaaska iyo hurdada u soo dejiyay Een, mid ka mid a saxaabada rasuulka sala allahu alay wslam oo waardiyaha hayay habeenka habeenkii waardiyaha hayay xataa wuxuu leeyahay dhowr iyo dhowr iyo toban jeer ayaa seeftaydii aan gacanta ku hayay ayaa dhulkayga dhacday yacni hurdo darteed eebba wuxuu doonayaa subxaana allah in ay dhalin- dadkan muslimiinta ahi ay seexdaan oo qalbigooda la qaboojiyo oo deetana hadbaritole ayagoo oo degan oo bushaaraysan ay ka hor yimaadaan colkooda iyo colka nebiga iyo colkii ilaahay deetana ay gamta ka dhigaan oo dagaalka isaa ku galaan habeenkaasina habeen jimce ayay ahayd maalintii toddobiyo een, toddobiyo labaatanaad ee bisha ramadaan waa sanadkii labada ee hijriga ayaa waxaa dhacday dagaalkii weynaa ee dagaal ulbadar yowma iltaqa aljamcaan wa allahu ku tilmaamayay een, rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam habeenkaas waa ducaysanayay oo salaad ayuu ku jiraya salaatuleyl siwa eebbe subxaanahu wa tacaala ugu gargaaro een, dhanka kale haddii aynu fiirino nimankii quraysheed ee, reer maka ayaguna habeenkaas mucaskarkoodii meeshii ay deganaayeen ee cudwatlquswa meeshii shishe ee ay deganaayeen ayay u heydeen habeenka subaxii markay soo kaceen iyo kooxahoodii qaybo ka mid ah ayaa kulmay markaasaa waxay yimaadeen meeshan bacaadka ah ayagoo kusoo durkaya waadiga iyo toga kan beder ayagoo kusoo durkaya ay halkaa yimaadeen koox ka mid ah een, kufaartii quraysheed ayaa waxay damceen in ay biyo ka cabaan xawdkii meeshii dartii biyaha ay taallay ee habeenkii la hagaajistay saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam meeshii biyaha la keenay ila meeshooda waa oon baa yaal biyo ma yaalaan ceel ma jiro xawdkii ayay damceen oo ay ku dhaarteen oo ku nadareen inay biyo ka cabaan marka mid ma jiro yimi markuu yimaado kurta laga jaraa oo halkaas lagu dilaa marka laga reebo xakiim bin xisaam xakiim ibnu xisaam lama dilin isagu biyihiiba cabay lama dilin sababta loo dilina waxay ahayd xakiim ibnu xisaam abaal fiican ayuu ku leeyahay eh, mu'miniinta iyo nebigaba sala allahu alay wasalam oo waa ninkii eh, markii ay xisaarka muslimiintu ku jireen go-doonka ee in wax laga iibiyo loo diiday waa ninkii cuntada u qaadi jiray in khadiija bintu khuwaylid xaaskii nebiga sala allahu alay wasalam ay eedada u ahayd ee cuntada u geeni jiray marka nebigu sala allahu alay wasalam eh, abaalkii uu gadi u geli jiray ayaa lagu saamaxay ninka kanna Een, waanu ku dhaaran jiray maalin walba markuu u dhaaranayo wuxuu odhan jiray walladii najaanii min yowmi beder waxaan ku dhaaranaya kii i badbaadiya maalintii beder waa igu islaamay markii dambe islaamnimadiisuna way fiicnaatay Een, qiso dheerna wuu inooga sheekeynaya wuxuu leeyahay markii qoraysh ay kala degtay oo meeshii ay timi ayaa ninka waxay direen ninka la dhaha cumayr ibnu wahab aljumaxi ninkaasaa waxaa loo diray sirdoon ahaan oo si uu usoo ikhtishaafaad ugu sameeyo oo sirdoon ahaan iyo warkooda uu keeno ciidamada muslimiinta ayuu ayaa la diray buu leeyahay Een, si loo ogaado ciidamada iyo awoodda dadka ee ka yimi een, ciidamada ka yimi magaalada madiina ee uu hogaaminayay nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi cumeer wuu baxay isagoo faraskiisii wata kadibna wuu soo noqday wuxuu yihi ragga aan arkay waxa weeye saddex boqol oo nin ama way ka bad waxoogaa hadday wax ka dhaar yihiin waa sadde- wax yarbay dheryihin ama wax yarbay kaga- eh, ka yar yihiin waa saddex boqol oo nin ayuu yihi markaa cumeer deetan haddana wuxuu yidhi mar labaad ayaan soo eegayaa in ciidamo kale oo kamiin ah wasaad kale ah inuu ka dambeeyo madad kale hadduu ka dambeeyo waan soo eegaya kadibna wuu baxay een, wuxuu tegay magaalada eh, ciidamadii muslimiinta dhabarkoodii buu tegay waxoogaa buu socday waxba waa soo waayay deetan haddana quraysh buu kusoo noqday wuxuu yihi war qurayshii dhegaysta nimankan aan soo arkay waa balaayadii oo geerida sida buu yidhi subxaan allah waxaad moodaa buu leeyahay awrtii magaalada madiine joogtay oo xambaarsan geeridii dhabta ahayd sababtuu leeyahayna waxa leey waxa weeye buu kuleeyahy nimankan cid ka dambaysa ma jirto meel ay isku hadlaynayaan ma jirto waxa keliya ee qofka ka dhexeeya waa isaga iyo safetiisa safetiisaas ciddii kasoo horbaxda ayuu ku dilaya yacni meel loo firdhada ma jirto nimankan kani waa miidaamo mar alla hadday idi kasoo horbaxaan haddii xataa aynu dilno oo aan tiro kasta kaga badaano iyaguna ma dhimanayaan ilaa ay qaar inaga mida ugu yaraan mid mid waliba uu mid inaga inaga inaga mida uu dilo mooyaane marka nimankani waa nimanka sidaas ah oo cid ka dambaysa ma jirto waa nimankaas sidaa u diriraya ee dagaalamaya ee tashada ayuu ku yidhi nimankii quraysheed deetana wuxuu yidhi waxaan waan kacay buu yidhi mucaarad ba mucaarada baa bilaabantay mucaaradadu waxa weeye dad baa kasoo horjeesaday ninkii abujahal ee doonaya isagu ku adkaystay in dagaalkan uu dhaco ninkaas waa laga soo horjeestay xakiim ibnu xisaan baa wuxuu leeyahay waxaan u tegay odaygii ugu weynaa qabaayilkan quraysheed watay oo cutba ibnu rabiica ah odaygii baan u tegay waan ammaanay buu leeyahay wuxuu leeyahay waxaan ku uhi yaa abalwaliid inaka kabiiru quraysh wa sayiduha adigu waxaa tahay ninkii reer quraysh oo dhan ugu da-da weynaa sayidkoodiina waa tahay waana lagu adeecaya ee bal ka waran haddii aan khayr iyo ammaan inta dahriga inta aada nooshah oo dhan ammaan ku ku fiicanaa kusoo jeediyo oo lagu ammaano nimankana ammaanta aada iyo aad u jecel yihiin nimanka carabta ah marka wuxuu leeyahay haddii lagu ammaan aad abaal aada u geshid nimankan aad kasoo jeedid oo qoyskaaga ah haddii ammaantaas aad ku guulaysatid oo lagu soo jeediyo ma qaadanaysaa buu xakiim ku leeyahay cutba markaasuu yihi yawamaa daka ya xakiim xakiima waa maxay ammaantaas iyo khayrka aad sheegaysid ee qoomkayga anu aanu gelaya wuxuu yihi war nimankan kan celi nimankan quraysh celi waxaana tidhaahdaa ninkii xaliifka kula ahaa ninkii aada isku bahda ahaydeen ee camru ibn alxadrami camru ibn alxadrami waxa weeye ninkii lagu dilay dagaalkii sariyadii cabdillahi ibnu jaxsh ee sariyatu nakhli meesha lagu dilay labadii nin ee lasoo maxbuusnimada loosoo xidhay ninkii kale la dilay oo ay sababteedba dagaalka beder laga yaabo sababaha ugu waaweyne nimankan ay u cadhaysan yihiinba ay ka mid tahay wuxuu leeyahy ninkaana magtiisii adigu bixi oo damaanad qaad haddaad intaas samaysid nimankan way iska noqonayaan nimankana waxaad ka badbaadinaysaa dagaalkaas ay nimankan miidaansan ee meel allaale iyo meel ka dambaysa aanay jirin ee nin walba seeftiisa uu wato oo ciddii kasoo horbaxda isaga ama hala dilay ama ama isagu cid ha dile ee laakiin ugu yaraan hadda xataa haddaynu inagu kabadaynu ka roonaano ugu yaraan waxay naga dilayaan qof ama laba qof ay inaga dilaan marka hadday saddex boqol yihiin inaga wax laynaga dilaya saddex boqol oo kale markaasuu yihi arrintaasna waa arrinta saasa ee nimanka ka badbaadi dagaalka kan wuxuu kale uu yidhi cutba wuxuu yidhi arrintan waxaan uga baqayaa haddii aynu u sheegno ninka abaajaha la dhaho inuu kasoo horjeesto markaa cutba wuu kacay wuu khudbadeeyey wuxuu yidhi yaa macshara quraysh nimankiinan reer quraysheedow ee isugu soo ururay meeshow waa ogtihidiin ma beritoole waxaa la kulmaysaan moxamed iyo saxaabadiisi haddii aad ninkaa la kulantaan oo aada dagaalantaan horta waxaad dilaysaan ilmaadeeradiin ilmaabtiyadiin rag ragga isugu dhaweydan ilaa dadkani waa isku qabiilo waa isku cashiiro waa isku ehel dadkan wada dagaalamaya waa isku qabiil waxaa laga yaabaa nin iyo wiilkiisu inay ninkan hadlaya cutba wiilkiisa xagga kalu jiraa cumar bn khataab abtigii xagga kalu jira subxaan allah marka dadkan waa dad isku ehel ah oo haddana dagaalamaya marka wuxuu leeyahay dadka kan waa dad aan isku ehel nahay oo ilmaadeer aan nahay oo ilmaabti aan nahay oo aan adeer u nahay oo aan dhalnay marka nimankan badooda aan ka baxno moxamed iyo carabta isu daayay carabta hala dagaalamo isagu hadduu carabta ka badiyo oo uu ka reeyo dee guushiisu waa guusheenna oo nin inaga inaga midaba guulaysanaya oo hadduu boqortooyo helo boqortooyadiisu waa sidoonoo kale haddii isaga laga raayo oo la dilana dee waaba intaan rabnay sharkiisana nimankaasa inaga kafaynaya arrintaas sidaa xikmadda u leh ayuu usoo jeediyay odaygii cutba laakiin odaygii ninkii kale abajahal arrintaa nin ku qanacsan maaha waa oday waa sida lagu tilmaamay abujahal yacni waa jaahil weeye aabbaha jaahilkao dhan weeye waa ninka u hogaaminayo qoomkiisii inay cadaab galaan iyo mushriknimo kuna qasbaya inay moxamed iyo saxaabadiisa la dagaalamaan intuu kacay abujahal bu wuxuu leey intafakh wallahi saxru allan ku dhaartee sanbabadiisa boodboodaya ayuu ku yidhi cutba subxaan allah meel halis ah ayuu ka taabtay oo ah inuu fulaynimo uu ku tilmaamo arrintaana cutba waa karaahiyeysto waa nacay markaasu wuxuu yihi sababta uu u diidayo in moxamed lala dagaalamo waxa weeye wiilkiisa wiil ka mida oo uu dhalay ayaa ku jira halka kan muslimiinta ku jira oo u diidaya marka kadibna wuxuu sameeyey markuu arkay inay ciidankii mucaaradadaasi bilaabmatay oo dad badani ay doonayaan inay dib u noqdaan wuxuu soo diray ninkii la dilay lagu dilay sariyadii cabdillaahi ibnu jaxsh duulaankii cabdillahi ibnu jaxsh uu sameeyey meeshii nakla lagu dilay ninkii walaalkii ayuu u yeedhay oo la dhahdo caamir caamir markuu u yeedhay ayuu wuxuu ku yidhi nimankii waa waad waad ujeedaan inay kala tegayaan waa inaad tagtaa waa inaad qaylisaa waa inaad habar wacataa waa inaad oydaa deetana ninkii intuu soo kacay ayuu maradiisa hoose bixiyey surwaalkii sare ayuu bixiyey dabadiisa muuqatay walciyaadu billah deetan markaasuu qayliyay waa arrin ay samayn jireen nimanka carbeed oo markay doonayaan in ay sharka iyo habar wacdaan oo ay dadka doonaya inay dhiigga ku kiciyaan oo ay qadhaadhaato ay samayn jireen deetana waa qayli markaasuu dhi waa camroo waa camroo alla camrow alla camrayow tollo ayay oo tollo ayay camrow camrona waa ninkii walaalkii ahaa la dilay ninkii mee aargoosigiisii mee aargoosigiisii inagoo aan qaadanin ninkii camro sideebanu noqona nimankii quraysheed markiiba markay arkeen ninkan baruurtiisii iyo habarwacashadiisii iyo sida uu marada iskaga tuuray walciyaadu billaah ayay dib usoo noqdeen oo waxay haddana go-aansadeen inay dagaalka ay ka qayb noqdaan oo ay dagaalka iska dhiciyaan moxamed iyo saxaabadiisii labadii qolo waa isu muuqdeen marka kan rasuulku sala allahu alayh wasalam markiiba uu arkay deetana nebigu waa ducayst isagoo habaaraya nimanka kan wuxuu leeyahay allahuma hadihi quraysh qad aqbalat bikhaylani bikhaylaaniha bikhaylaa'iha wa fakhriha tuxaaduk taxaaduka watakdibu rasuulaka ya allahuma fanasruka aladii wacadtani ilahay wuxuu ka barya allahuma hadihi quraysh ilahayo wataa quraysh qad aqbalat waxay isugu timi bikhaylaaiha wa fakhriha kibirkeedii iyo isla weynideediiba isugu timi ayaga oo rasuulkii ilaahay beeninaya watakdibu rasuulaka nebigii ilaahayna beeninaya oo hor istaagaya diintiisa ilaahay ilaahayow waxaan ku weydiistay guushaadii aada iigu ballan qaatay ilaahayow waxaad hoojisaa nimankaa berri toole marka dagaalkuu dhacayo nimankaa hooji ayuuayuu nebiga ilahay ku dacaysa waxaa kale uu yirhi nimankan quraysheed nin baa ku jira wuxuu uga jeedaa nebigu cutba waa odaygii talada fiican dhiibay ee lahaa war moxamed iyo saxaabadiisa hala dagaalamina nimankan moxamed hadduu guulaystana waa guusheennii oo nin aynu isku qolo nahay oon isku qabiil nahay oon isku dad isku dhow aan nahay ayaa guulaysanaya haddii laga badiyo oo carabtaasiina iyaga ayaa inaga kafaalo qaadanaya ama ninkaasu nebigu markaa tilmaamay markaasuu yihi ninkaas ayaa ku jira awrka cas saaran awrkaas ninka saaran ayaa ku jira hadday maqli lahaayeen nimankaas way guulaysan lahaayeen markii maalintii la gaadhayba nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu safay muslimiinta arrinta sufuufta la simayana allah subxaana wa tacala wuu jeceliyay waanu ammaanay in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanu marsuus oo allah ku tilmaamayo inuu ilaahay jecel yahay dadka muslimiinta ah ee jidka ilaahay jihaadkiisa isu safa inuu aada u jecel yahay allah subxaanahu wa tacaala marka nebigu sala allahu alay wasalam wuu safay muslimiintii marka safafkii uu sameynaya arrin cajiiba ayaa dhacday arrintaas waxay ahayd saxaabiga la dhaho sawaad ibnu ghaziya ayaa safka ayuu kasoo yaro baxsanaa safka markuu kasoo baxsanaa nebigu wuxuu watay ul uu ku simaayay dadka muminiinta ah ee jihaadka geliyay uu safka ku simaayay deetana saxaabigan sawaad oo kasoo baxsanaa safka ayuu deetana ku yara muday ushii uu watay saas uga taagay halka calooshiisa deetana wuxuu ku yihi dib u noqo dabadeedna wuxuu yihi saxaabigii arrin gariib ah buu yihi markaasuu yihi yaa rasuul allah awjactanii fa aqidnii yaa rasuulki ilaahayow waad i xanuujisa ee ii jaro iyo ankaa aar goosta ayuu ku leeyahay nabiga ilaahi sala allahu caleyh wasalam intii aad iga jartay ayay jaro buu ku leeyahy da saxaabadii way yaabeen dagaalkii baa lagu jiraa waa waa loo jeedaa nimankii quraysheed waa la is arkaa waa lais hortaagan yahay safafkiiba muslimiinta ay gelayaan isna wuxuu leeyahay marka kan aan intii aad ushii aad iga igu dhufatay aad igu simaysay anigana halay jarto intaydii oo kale aan doonayay nabigu sala allahu caleyh wasalam calooshiisii buu baneeyey si uu uga jarto ushii kadibna wuxuu ku yihi ka jaro intii aan kugu dhuftay saxaabigii arrin la yaable buu ku kacay intuu nebiga uu mucaanaqeeyey oo uu habsiiyey ayuu caloosha ka dhunkaday markaasuu nebiga ilaahay ku yidhi maxaa kugu kalifa arrintan markaasuu yihi yaa rasuul allah qad xadara maa tara rasuulkii ilaahay oo waad ujeedaa waxaa iminkayna hortaagan fa aradtu an yakuuna aakhira alcahdi bika an yamusa jildii jildak ayuu yihi saxaabigaasi radia allahu canh marka waxaan doonay in ballanta iyo cahdiga ugu dambeeya ee aniga iyo adiga inaga dhexeeya uu noqdo in jidhkayga maqaarkayga sare uu sii taabto maqaarkaaga allah waxayna tusinaysaa markaa saxaabadaasi sida ay nebigii ilaahay u jeclaayeen ee ay naftooda iyo xoolahooda ay ugu horeeyaan rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam nebigi ilahi waa u duceeya saxaabigan sawaad dabeedna khayr ayuu ugu duceeya waana ammaanay markii safafkii ay dhammaadeen sidii loo safaayey ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu amray in aanay dagaalka bilaabin ilaa ay amar isaga ka helaan waayo nebiga ayaa ahaa ciddii dagaalka kan dagaalgelinayay oo dagaalgeliyaha ahaa wuxuu ku yihi markaa wuxuu siiyey tacliimaadkii iyo informationkii iyo waxyaalihii macluumaadka ahaa ee ay u baahnaayeen ayuu siiyey marka kan muslimiintii wuxuu ku yidhi haddii ay idinka tiro bataan oo ay bataan fadhiista kuna gana warmihiina ku tuura leebabkiina iyo fallaadhihiinana hayst oo ha ku tuurina seefafkiina seefafka aa wadataana galka ha ka saarina allah waa arrin la yaable tactica aan hore carabta uga dhicin ayuu nebigu sala allahu alay wasalam uu adeegsanayay nimankan maadaama ay ka tira badan yihiin oo kun nin ay yihiin iyaguna ay saddex boqoloo nin oo keliya ay yihiin carabta caadadeedu waxay ahayd inay samayso waxaan loo yaqaano alkarri walfar ku dhufo oo ka dhaqaaq waa la isgalaa kadibna marka la isgalo dib bay u kala gurtaan dib buu baxa haddana waa la isgalaa seefa la isla galaa dib baa loo kala baxa arrinta noocaas ah ayaa carabtu ku dagaalami jirta rasuulku wuu ka duwan yahay marka kane tactico hore oo aan aan hore loo isti loo isticmaalin ayuu nebigu ilaahay sala allahu alay wasalam uu barayaa marka kan saxaabadiisa wuxuu leeyahay markay idinka tira bataan fadhiista markaa fadhiisataan ku gana warmihiina leebabka iyo iyo fallaadhahana haysta seefafkiinana ha bixinina markay idiin soo dhawaadaan afka afka usoo dhowd yihiin markaas seefafkiina la baxa sababtuna waxa weeye maadaama ay hubku yar yahay si aydan khalkhal badan aanu ugu dhicin sufuufka muslimiinta iyo safafka muslimiinta wuxuu nebigu doonayaa inuu baro in ay adeegsadaan marba hubka loo baahan yahay inay adeegsadaan mar kana la adeegsanay mar kana la adeegsanay intaa markii nebigu ilaahay uu safafkii faray tacliimaadkii iyo macluumaadkii ay u baahnayeen muslimiintu iyo qaabkii ay u duulayeenna loo loo sheegay ayaa dhanka kale mushrikiintii waxaa joogay halkan dee abujahl abujahl ba xaggana dee safayey oo isaguna baanduule ka ahaa oo dagaal gelinayay deetana wuu ducaystay ninka kan wuxuu yidhi ilaahayow kaayaga riximka goyn badan ee la yimi wax aan la garanaynin yacni diintii aabayaashii bedelay ilaahayo ma beritoole halaag ayuu yihi kaayagoo riximka goyn badan ee wax aan la garanayn la yimi ilaahayow halaag saasuu ku ducaysta ilaahayo ka ka aad jeceshahay xaggaaga laga jecel yahay u guule ayuu ku ducaystay ninkii abaajahl ahaa ilaahayna waa ka aqbalay ducadii abaajahl hadda waa abaajahl oo ilaahayo rasuulkiisa la dagaalamaya dee laakiin maxaa lagu aqbalay guushii yaa rixim goyn badnaa dee abujahl yaa ka rixim goyn badan waaba gaal keebaa la yimi waxaan la garanay ninna wuxuu la yimi in ilaahay keligii la caabudo isaguna waxa uu la yimi in sanamyo iyo diinul aabaa aabbayaasha iyadii hore waxaan kasoo dhaxalnay iyo sanamyadii iyo hubal iyo laata iyo cuza waxyaala noocaasa ayuu watay walciyaadu billah marka daaquudka uu watay ayuu ka horkeenay diyaanatu tawxiid waxaasuu ku ducaystay marka kan allahna waa kan kaga warramaya qur-aankiisa uu leeyahy in tastaftixuu faqad jaakum alfath wain tantahuu fahuwa khayru lakum wain tacuuduu nacud ولن تغن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إن تستفتحوا حتى أتكلا حكمت الدلبتين وإن لدين كلا سارو الدلبتين أبو جهلو مركا كانوا آيات كان قرآن كيسو تغيان أبا جهل ودنتي وقلفي قبرقو كجرى لكن الله وسو دجنا آيات كان وحي جيسي وسو دجنا النبي صلى الله عليه وسلم ولي إن تستفتحوا حتى أتكلا حكمت الدلبتين وإن لدين كلا حكمة الدلبتين فقد جاءكم الفتح قوشي وحي راعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن تنتهوا haddaad joojin lahaydeen ama aad joojisaan dhibta aad ku haysaan muslimiintana fa huwa khayrun lakum taasaa idin roon wain tacuuduu nacud haddaad soo noqotaan oo aad tidhaahdaan nebiga iyo rasuulkiisii baan la dagaalamayna nacud annaguna waan soo noqonayna muslimiinta ayaa guulaysanaya walan tugni cankum fi'atukum shay-an walow kathurat kooxdiina iyo jamaacadiinuna wax allaaliya waxay taraysa male haba badnaato haddaad tidhi ilaahayow kaad doonaysid aad jeceshahay raacna alla waa cadeeyey cidduu la socnaayo wuxuu leeyahay wa ana allaha maca almu'miniin eebana waxa uu la jiraa oo maceeda uu yahay mu'miniinta macrakadii marka waan bilaabantay oo dagaalkii baa bilaabmay insha allahu tacaala darsiga kale ayaan kusoo qaadan doonaa insha allahu tacaala macrakadii siday u bilaabantay iyo cidda ay guusho raacday iyo waxyaalihii ka dhashay dagaalkii beder markii uu dhammaaday iyo malaa'igtii qaabkii ay uga qayb gashay waxaasoo dhan aan ka sheekan doona insha allahu tacaala wallahu aclam wabilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu